الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين عشر كينا ما أنت وحو كتاب سنان إن شاء الله العيد وآداب وأحكام عيد آداب تيدي أحكام تيدي وأحكام إذا مسألة كواد عشر كينا إن كبلا بين واحد هاي ciiddu maxaa ay ku sugnaataa inay maalintaasi tahay maalin ciida ciiddu waxay ku sugnaanaysaa in la arko bishii shawaal oo ay arkaan ugu yaraan laba qof oo ku sifaysan cadaalad iyo wanaag iyo khayr haddii la arki waayo bishii shawaal marka sagaal iyo labaatanka ramadaan ay dhammaadaan waxaa la dhammaystirayaa soddonka ramadaan soddonka ramadaan maalinta ay dhammaystirmaan ayaa waxay noqonaysaa maalintii ciiddaahi waxaynu markaa baraarujinaynaa dadka muslimiinta inaanay u habbooneyn inay isku khilaafaan munaasabaadkooda diiniga ah iyo cibaadaadka sharciga ah ilaahayna subxaana watacaala wuxuu u yeelay calaamaad cadcad oo dadku garashadooda ay wadaagaan dhammaantood maanta waxaaynu ku jiraa sagaal iyo labaatankii ramadaan haddii caawa la arko bishii shawaal barritooda ciid bay noqonaysaa haddaan la arkinna soddonka ramadaan ayaa la dhammaystiraya arrinkuna sidaasi ayaa uu isaga fudud yahay masalada kale waxay tahay islaamku waxa uu leeyahay sanadkii laba ciidood ciidda saddexaad ee soo raacdana waa ciidda usbuuca oo ah yawma aljumca ciidaha islaamku waxay leeyihiin munaasabaad ciidulfitri munaasabadeedu waxay tahay dhammaadka ay dhammaatay bishii ramadaan ee muslimiintu ay soo soomeen ciidul adxaana munaasabadeedu waxa weeye dhammaadka ay dhammaadeen sagaalka maalmood ee kamida tobanka bisha dilxija ee rasuulku uu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam maalmo camal la sameeyaa uu ka khayr badan yahay ilaahayna subxaanahu watacaala uu ka jecel yahay inaanay jirin munaasabada marka ay leeyihiin ciidahaasi waa munaasabatun sharciyatun diiniya islaamku ma laha saddexdaasi ciidoodaynu tilmaamay mooyaane ciid afraad ciid kasta oo lagu afreeyo saddexdaasi magaca la doonayaha loo bixiyo waa ciid aanu islaamka ogolayn waa ciidun mubtadacun muxdath ama ha noqoto acyaad diini oo dadku ay samaysteen oon shareecada ku soo aroorin sida alixtifaal bilmawlid annabowi dhalashada nebiga in xus loo sameeyo iyo ciid iyo xuska loo sameynayo leylat lisra walmicraaj iyo xusaska dadka qaarkood ay u sameeyaan dagaaladii waaweynaa ee dadka muslimiinta ay ku guulaysteena gaalada ay ku jabiyeen sida ghaswatu badr iyo ghaswatu uxud iyo kuwa lamida sidaas oo kale ciidaha waxaan sharci ahayn qawmiga qowmiyadaha qaarkood ay leeyihiin waxaan sharci ahayn sidaas oo kale ciidaha ay samaysteen dawladuhu oo dawladdaasi maalintii la taagiyo maalintii la dhisiyo maalintii madaxweyne hebel qabsaday haadii kullahaa waa ciido islaamka aanu ogolayn waxaanay marayaan iminka gaaladu sida dadka muslimiinta diintoodii ay uga lumiyeen inay maalin kastoo maalmada maalmaha sanadka ka midaba ciid ay uga dhigeen ciiddii dumarka iyo ciiddii ciyaalka iyo ciiddii cudurka noocaas iyo waxa weeyaan ciiddii kaynta iyo ciiddii ciiddii iyo cayn ciiddii waxa weeyaan buuraha maalmihii o dhan waxa weeyaan ciida ayaa laga dhigay markaasi ayaa dadka muslimiinta ahina kuwa kafarada ee gaalada ay iska daba socdaan oo ay noqdeen kalbaqbaqaa shimbirta magacaa leh ee qofku wuxuu yidhaahduun ka daba odhanayso dadka muslimiinta waa inay noqdaan kuwo la go-aan diintoodana ku adag ciidaha caynkaas iyo magaca la doonayaha loo bixiye ka qayb qaadashadooda waxa ay noqonaysaa min azuur ilaahayna waxa uu ku sifeeyey addoomihiisa wan wanaagsan waladiina laa yashhaduuna azuur wa idaa maruu billagwi maruu kiraama waxaa kamida sifaadkooda inaanay ka qayb qaadan zuurka oo baatilka waxaa culimada mufasiriinta ay yidhaahdeen zuurka waxaa kamid ah ciidahaasi baatilka ee dadku ay samaysteen een diinta kusoo aroorin rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam waxa uu yimi magaalada madiina iyagoo qoladii ansaar la odhan jiray le laba maalmood oo ciid u ah oo ay ciyaaraan ay farxaan wuxuu ku uhi rasuulku ina allaha qad abdalakum bikhayrin minhuma ciid alfitri wa ciid aladxaa ilaahay labadaa maalmood wuxuu idinku bedelay laba ka khayr badan waa ciid lfitri iyo ciid ladxaa dadku marka ciidda la eego waxay u qaybsamaan laba qaybood dad ciidda u fahmo sidii sharciga ahayd ee habbooneed ee ahayd in loo fahmo oo u arka ciiddu inay tahay munaasabad diiniya oo sharciya iyo inay tahay cibaado kamid ah cibaadaadka ilaahay subxaana watacaala loogu dhowaado dadkaasi mar walba waa ay ciidsan yihiin ciiddana waa ay ku farxayaan waanay ka qayb qaadanayaan ama adduunyo gacantaa ku hayaan ama ha faramanaadaan dadka qaarkoodna ciidda waxay ka qaateen faham khaldan waxay u arkaan ciiddu inay tahay maalin layska ciyaaro layska cuno layska cabo dhar cusubna la gashado si fiicanna waxa weeyaan loo barkeeyo maalintaa markaa haddii ay waayaan waxoogay adduunyaah ama jeebkoodu uu maran yahay waxaad ka arkaysaa ama aad ka maqlaysaa hadallo iyo cibaaraad tusinaya inaanay ciiddaba raalli ka ahayn aanay kuna faraxsanayn sida inay yidhaahdaan oo kale maxaanu ciidnaa waxba gacanta kuma hayne annaga ciidna nooma ah oo shilinba ma hayno qofka muslimkaa ciidda waa inuu fahmay inay ciiddu tahay shay ilaahay subxaana watacaala uu sharciyeeyey cibaadaadna la gudanaayo kana mida shacaa'irta iyo calaamaadka waaweyn ee islaamka ee maaha ciidda inuu fahmo inuu qofka ciidiha yahay qofka adduunyahaya ta kalena aanu ciid ahayn maalintaasi ciidda acmaasha la gudanayo waxa ugu waaweyn salaada ciidda salaada ciidduna waa waajibatun cala alacyaan waxay waajib ku tahay qof kasta oo muslima oo qaangaada oo caqligiisii qaba oo ka maran waxyaabihii waajibkaasi ka leexin lahaa inay salaadaasi waajib tahay waxayna tusinaya arrimo badan waata koowaadee rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam salaadaasi waa uu ilaaliyey waanu daa'imay isaga iyo khulafadii ka dambeysay iyo muslimiintuba lamana garanaayo beled ka mida buldaan lislaam oo salaatul ciid laga tegay oo la iska daayey waana min acdami shacaa'ir alislaam shacaa'irta iyo calaamaadka islaamka kuwa ugu waaweyn ayaa ay ka mid tahay haddii salaadaasi ay tahay mid sunna ah marun baa laga tegi lahaa oo la iska dayn lahaa sida sunnayaasha kaleba lagu sameeyo rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam waxa uu amray sidaas oo kale muslimiinta inay u baxaan musallaha ciidda meesha ciidda lagu tukanayo siduu tusinaya xadiidka imaam abu daawuud uu warinaayo abu cumayr can cumuumatin lahu min alansaar waxa uu yihi waktigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaa naga qarsoontay bishii shawaal oo daruur iyo waxbaa isku gudubtay marka waanu soonnay si aan u dhamaystirno soddonka ramadaan maalinta markaa aakhirkeedii ayaa waxa yimid dad safara dadkaasi oo ku warramay inay arkeen bishii shawaal rasuulku calayhi salaatu wasalaam dadkii waxa uu faray inay afuraan ile maalintu maalin ciida inay tahay baa la ogaaday oo ramadaan sagaal iyo labaatan ay ku dhamaateen waxaa kaluu faray rasuulku calayhi salaatu wasalaam mar haddii waktigii salaada ciidda la tukan lahaa la dhaafay berri toole inay u baxaan garoonka lagu tukanayo salaada amarahum an yakrujuu gadan ila almusalla amarkaasina marka waxa uu tusinayaa salaada la amray inay u baxaan inay tahay salaad waajib ah sidaas oo kale rasuulku calayhi salaatu wasalaam dumarkii waxa uu amray inay u baxaan garoonkaasi lagu tukanayo iyo banaankaasi salaada ciidda lala tegaayo isagoo rasuulku aan kala reebin kuwii salaada ka qaybgelaayey ee daahirka ahaa iyo kuwii aan daahirka ahayn ee salaada aan ka qaybgelahayn waxaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay weydiiyeen dumarkaa kuwo kamidii waxaad ka warantaa rasuulka ilaahay u midkaya haddii aanay lahayn xijaab jilbaab ay xidhato o ay banaanka ugu baxdo wax dembiya miyay leedahay haddii aanay bixine gurigeeda iska fadhido rasuulku wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam saaxiibadeed ha siiso oo ha ammaanaysiiso xijaab ay ugu baxdo banaankaas ha kana soo ammaanaysato gabadhaan xijaab haysani sa xijaabka haysata hakana qayb galaan dumarkii khayrka iyo dacwat almu'miniin baryada muminiin dadka dadka mu'miniinta ilaahay subxaana watacaala ay baryayaan marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam sidaasi ayaa u adkeeyey bixitaanka dumarku ay u bixayaan salaada ciidda iyadoo dumarka aynu ognahay salaatu ljumca inay usoo baxaan inaan waajib ku ahayn sidaasoo kale salaatu ljamaaca inay usoo baxaan aanay waajib ku ahayn oo rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam wa buyuutuhuna khayrun lahuna guryahooda inay ku tukadaan baa u khayr badan laakiin ciiddii waxaa la amray oo la faray inay baxaan haddii arrinka dumarku uu sidaa noqdo ragguna taa waa uga sii mudan yihiin inay iyaga waajib ku noqoto inay baxaan arrin kaloo tusinaysa salaatulciid inay waajib tahay waxa weeye hadday kulmaan maalin ciida iyo maalin jumca rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamay qofka salaadii ciidda tukada inuu ikhtiyaar u leeyahay jumcaha inuu ka qayb galo iyo inuu iska daayo oo salaad duhuur iska tukado taasina waxa ay tusinaysaa in salaadii ciiddu ay riday salaadii jumcaha oo faralah haddii ciiddu aanay faral waajiba ahayna salaada jumcaha meesha kamay saarteen leannahu shay sunna oo mustaxabi shay waajiba oo faralah ma ridi karo oo meesha kama saari karo marka sida saxiixa ee raajixa ee xooga badan culimo fara badan in ay ku tageen adiladaas in ay tusinayso salaada ciiddu waa mid waajiba qofku hadduu iska daayo isagoo kalena wuxuu noqonayaa mid aatima oo dambaabay qofku hadduu yahay qof bukoo xanuunsanaya waxa uu rukso u haystaa salaada ciidda inaanu ka qayb gelin mar haddaanu ka lahayn oonu awoodu lahayn waxaana halkaas salaada ciiddu ay kala mid tahay salaada jumcaha iyo salaada waxa weeyaan jamaacada hadduu yahay qofku qof musaafira oo safarkii ku dhex jira oo meel magaala markaasi oo salaadii ciidda laga tukanayo aan joogin mashruuc ma aha inuu banaanada iyo kaymaha uu dhex marayo salaadii ciidda uu ku dhex oogo waayo rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam safaro badan ayaa u galay safaradaasi waxaa kamid ahaa kuwa u safri jiray cumrooyinkii uu gutay xaj ayuu u safray rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu safray rasuulku in fara badan ghazu iyo duulimaad kafarada iyo gaalada waxa weeyaan uu ku duulayay safaradaasi rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa kusoo beegmi jiray ciid baa kusoo beegmi jirtay oo jumca ayaa kusoo beegmi jiray marnaba rasuulka calayhi salaatu wasalaam lagama soo warin lagamana sheegin isagoo safar ku jiro wadahaya inuu salaad jumca oogay ama inuu salaad ciida uu oogay qofka musaafirkee markaa wadada hayaa mashruuc maba ahaba salaatu ljumca ama salaatu lciid wadadaasi uu hayo iyo safarkaa uu ku jiro inuu inuu ku oogo dad fara badan ba ha ahaadaan dadkaa safarka ku jiraay laakiin qofka musaafirkae hadduu joogo magaalo ama tuulo laga tukanayo salaadii ciidda ama salaadii jumcaha waa mashruuc inuu ka qayb galo salaada ciidda iyo salaada jumcaha iyadoon lalahayn waajib bay ku tahay sidaas oo kale dadka reer miyigaa hadday yihiin dad degan meel tuulaah ama meel deegaan ku ah beeraleya ama meel biyo dushooda degan oo deegaan ku ah waxay la xukun yihiin oo lamid yihiin dadka magaalooyinka degan salaadii ciiddana meeshooda waa inay ku ogaan laakiin dadku hadday yihiin dad reer guuraaya oo meel laba aan ku nagi ku nagayn oo marba meeshii roobka uu ka do-ayo meeshii deegaan lagu sheego u guuraaya dadka caynkaas iyo salaada ciidda inay ogaan iyo salaada jumcaha inay ogaantona waajib kuma ah salaada ciidda waktigeedu waa waktiga salaatu duxa oo kale marka la dhaafo waktigii rasuulku calayhi salaatu wasalaam salaada uu diiday in la tukado oo ah marka laga bilaabo salaada subax ilaa inta qoraxdu soo baxayso waktigaa marka laga gudbay qoraxdu ay soo baxdo ee ay kor u kacdo in leeg waran dherarkii in leeg waktigaasi ayaa salaada ciidda waktigeedu ka bilaabmaya waktigeedu waa muwasaco waa ballaadhan yahay waxa uu soconayaa waktigeedu ilaa laga gaadhayo marka qoraxdu samada be beerkeeda iyo bartankeeda ay istaagto oo labada dhinac dhinacna waxa weeyaan aanay u badnayn labadaa wakti ee laba ee salaada la diiday inta ka dhaxaysa ayaa salaada ciidda wakti u ah rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam iyo khulafadii raashidiinta ee ka dambeeyeyba waxaa salaada ciidda ay tukan jireen in qoraxdu marka ay soo baxdo waran dherarki in leeg kor ay u kacdo waktigaa waktiga ka horeeyana wakti salaada laysu diiday salaada ciidda in la tukadana lama ogola sidaas oo kale waktiga u dambeeya ee salaada ciidda la tukanayaa inuu yahay ama uu ku dhammaanayo marka qoraxdu samada beerkeeda ay istaagto ama samada bartankeeda waxaa u daliila xadiidkii aynu tilmaan tilmaamayna xadiisu abi cumayr oo qoladaa safarkaa markay wakti gelin dambe yimaadeen oo waktigii duhurka la dhaafay rasuulku calayhi salaatu wasalaam salaadii ciidda dadka umuu dareerin ee wuxuu ihi maanta iska afura maanta ramadaan maahae salaadii ciidana waktigeedu wuu baxaye berri ayaa waktigeedii oo kale la tukanaya oo subaxnimo la tukanaya hase ahaatee waxaa sunna ah oo aada iyo aada waxa weeyaan u fiican oo u habboon salaada ciidda in goor hore la tukado saxaabiga la idhaahdo yaziid ibnu araxabi wuxuu ihi waxaa baxay cabdullaahi ibnu busr saxaabigii la odhan jiray oo ahaa saaxibu rasuuli illah rasuulka caleyhi salaatu wasalaam saaxiibkii ama uu ku dhammaanayo marka qoraxdu samada beerkeeda ay saarto ama samada barhsankeeda waxaa u daliila xadiidkii aynu tilmaam tilmaamayna xadiisu abi cumayr oo qoladaa safarkaa markay wakti gelin dambe yimaadeen oo waktigii duhurka la dhaafay rasuulku caleyhi salaatu wasalaam salaadii ciidda dadka umuu dareerin ee wuxuu yihi maanta iska afura maanta ramadaan maahae salaadii ciiddana waktigeedu wuu baxaye berri ayaa waktigeedii oo kale la tukanaya oo subaxnimo la tukanaya hase ahaatee waxaa sunna ah oo aada iyo aada waxa weeyaan u fiican oo u habboon salaada ciidda in goor hore la tukado saxaabiga la idhaahdo yaziid ibnu araxabi wuxuu ihi waxaa baxay cabdullaahi ibnu busr saxaabigii la odhan jiray oo ahaa saaxibu rasuuli illah rasuulka caleyhi salaatu wasalaam saaxiibkii dadka ayuu raacay si salaada ciidda uga qayb galo dabeetana waxa uu inkiray oo uu diiday dib u dhaca imaamkii dadka salaada tukinaya uu dib u dhacay waxaanu ihi inna kunna qad faragna saacatana haadi waktigan aynu tukado kadib ama waagu markuu baryo kadib waayo waxaa loo maydhanaya waa maalinta ciidda iyo salaadeeda maalinta ciidduna waxay ka bilaabmaysaa marka waageedu uu baryo waaga hortii habeennimadii ayaa lagu jiraa waxa haboon markaa waagu marka uu baryo kadib maydhashadaasi inay dhacdo sida ay samayn jireen saxaabadu ridwaan ullahi calayhim ibnu cumar iyo keyrkiiba laga soo wariyey sidaas oo kale waxaa sunnoo mustaxaba inuu qofku maalintaasi sameeyo tajamul isqurxin inuu sameeyo oo uu xidho dharka uu haysto kuwa ugu fii ugu fiican ugu nadaafad badan uguna waxa weeyaan qurux badan waxaa arrinkaasi u daliila ibnu cumar wuxuu yihi radia allahu canhu cumar ibnu khataab ayaa waxa uu suuqa ka helay isku joog xariira oo la iibinaayo inta uu soo qaaday ayaa uu keenay rasuulka caleyhi salaatu wasalaam isagoo kule rasuulka ilahi oo haddaad iibsan lahayd way fiican tahay ama way fiicnaan lahayd si aad isugu qurxiso ciidda iyo maalmaha waktigu ay ku yimaadaan rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam dharka noocani waa dharka ay xidhaan dadka aan aakhiro nasiib ku lahayn dharkan xariirka xadiidka bukhaari iyo muslim ayaa wariyey marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam cumar kumuu diidin in ciidda laysu qurxiyo dhar qurux badan la xidho oo arrinka noocaasi waa ka ogolaaday laakiin waxa uu ka diiday in dhar xaaraan ah oo xariira laysku qurxiyo laakiin aslu tajamul inuu yahay mid saabit oo sugan ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ka ogolaaday waana ta ay samayn jireen saxaabadii rasuulku naafic ayaa waxaa la weydiiyey ibnu cumar muxuu samayn jiray maalinta ciidda wuxuu ihi waxa uu ka qayb geli jiray salaada subax oo jamaaco uu ku tukan jiray marka uu tukado waxa uu kusoo noqon jiray gurigiisa waxaa markaasi uu maydhan jiray sida uu uga maydho janaabada oo kale kadib waxa uu xidhan jiray dharkiisa ka u wanaagsan waxaanu ismarin jiray cadarada iyo uduga uu haysto ka ugu udgoon badan kadibna waa uu bixi jiray wuxuu iman jiray musallaha meesha banaana lagu tukanayo halkaasi marka uu tagana waa uu iska fadhiisan jiray oo waa uu sugi jiray ilaa imaamkii dadka tukinayay uu imanayo isqurxintaasi waxaa ka mid ah in wixii udug la haysto la ismariyo weliba ka u wanaagsan oo mar haddii meesha ijtimaac la isugu imanayo in qofka raayaxa kariiha ama uraan habboonayn inay kasoo baxda maa oo dadka muslimiinta uu dhibo oo uu dhibo waxa weeyaan malaa'igta khayrka iyo wanaaggaasi kasoo qaybgelaysa rasuulkuna caleyhi salaatu wasalaam salaada jumcaha oo salaada ciidda kala mida xagga ijtimaaca iyo kulanka markuu dadka qaarkood ka arkay ama laga uriyey raa'ixa aan habboonayn oo wanaagsanayn wuxuu yihi halla iktasaltum yaa bimacnaa soo maydhataan oo aduurta noocana aad iska soo duulisaan sidaas oo kale qofku waa inuu ku dadaalo tasawuga cadayashada waayo waxa ay ka mid tahay isqurxinta iyo is-udgoonaynta ayaa cadayashadu ay ka mid tahay hase ahaatee waxaynu baraarujinaynaa marsashada la marsanayo waxyaabaha udgooni waxa ay ku gaar tahay ragga dumarka uma banaana in maalinta ciidda iyo maalin kaleba intay wax udgoon ismariyaan inay dabeete gurigooda ay ka baxaan waa nahiyey rasuulka caleyhi salaatu wasalaam arrinka noocaasiyana waa xaaraantimeeyey ilaa uu arkay abu hurayra radia allahu canhu gabadh kusoo socota masaajid oo ur udgooni ay kasoo baxayso oo rasuulku uu ku yihi alayhi salaatu wasa uu ku yihi abu hurayra xaggee baad doonaysaa xaggaad u socota ay tiri waxaan doonaya masaajid iyo salaatu jamaca inaan ka qayb galo abu hurayra wuxuu ku yihi radia allahu canhu noqo gurigaagu ku noqo ordo iska soo maydh waxan rasuulku alayhi salaatu wasalaam waa xaaraantimiyo waa mamnuucay gabadhu inay usoo baxdo banaanka iyadoo ur udgoon waxa weeyaan laga urinayo ama unsi ha noqoto ama cadar ha noqote waxaa kaloo iyadana aynu baraarujinaynaa in la isqurxiyaa waa sharci laakiin ma banaana wax sharciga khilaafsan ilaah iyo rasuulkiisuna ay diideen in la isku qurxiyo ragga uma banaano maalinta ciidda inay isku qurxiyaan xiiritaan ay garhkooda xiiraan maalinta ciidda iyo maalmaha kaleba garhka in la xiiraa waa xaaraan qofka xiiraana waa qof dambaabay wey rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam waxa uu yihi uxfu lixa garhkiina sii daaya waa hadalkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam in fara badanoo dadka ka midi waxay u haystaan in garhka sii dayntiisu ay iska tahay qurux dadka qaarkood ay iska doorteen ama ay iska tahay arrimaha iska fudud ee sunnayaasha ee layskaga tegi karo marka la doono sidaa maaha yaa cabdallah garhka in la sii daaya waa waajib in la xiraano waa xaaraan sidaasi ayaana afarta madhab ay isku waafaqsan yihin almadaahib alarbaca almadhab ashaafici walmaliki walxambali walxanafi garhka markaa sii dayntiisa la sii daynayo waa khilaaf la khilaafayo cadowga ilaah iyo cadowga islaamka yuhuud iyo nasaara iyo majuus iyo kafarada kuwa gaalada ah waxaanu ka mid yahay shacaa'irta islaamka calaamadaha waxa weeyaan tusinaya qofka muslimka ah haybadiisa oo ay tahay qofka muslimki inuu ictizaaj ku sameeyo inuu waxa weeyaan ay calaamadu noqoto aanu ka khashilin kana khashaafin cid waxa weeyaan kahayba kahaybadas uu ka haybadaysanayo inaanu uga tegin waxaanay kamid tahay calaamaat rujuula calaamadaha raganimada ayay kamid tahay oo ragga iyo dumarka waxa weeyaan kala sooca marka ragga muslimiinta uma habboona inay isku qurxiyaan waxaan qurux ahayn oo foolxumo ah mana habboona cibaaraadka maalmahan oo kale la celceliyo dadka muslimiinta ay ku hadlaan oo iyagoo calaa sabiili listihzaa iyagoo ku jeesjeesaya dadka gar kale markay arkaan maalmahan ay odhanayaan waa laysu soo geliyo maraykankii baa soo socday waxa weeyaan garhka xiira xiiri mayno garhkayga waanu daysanayna diintaygana iibin mayno qofka muslimkahina waa inuu ogaado inay waxa weeyaan diin tahay diintiisana inuu iibiyo maaha qofka muslimka uu ku ciyaaro oo waxa weeyaan kafare iyo gaalo ka baqasho uu ka baqanayo awgeed uu diintiisa waxa weeyaan uga tanaasulo ama uu ka tago sidaasoo kale ragga muslimiinta inay isku qurxiyaan maaha inay u labistaan sida kuwa kafarada gaalada u labistaan waxaad arkaysaa iyadoo shabaabkii muslimiintu maanta ciidda inay usii xiirtaan doonaya oo u xiiranaya si ay u xiirtaan kuwa gaaladee weliba hooseeya nooca gaaladee hooseeya kuwa heesa iyo kuwa kubadda ciyaariya kuwaan macnaha lahayn ee aan waxa weeyaan cilmi iyo adduunye wax lagaga dayda haba yaraatee aanay jirin arrinka noocaasi waa inay iska ilaaliyaan muslimiintu sidaasoo kale dharka in loo xidho loo labisto sida ay kuwa kafaradae gaalada u labistaan oo waxa weeyaan dumarkiina ay nisusaaka dharkii gaadhsiiyaan dhudhunka bartankiisa ragguna sida kabaha oo kale ay u iladaan surwaaladoodii iyo macawsahoodii arrintaasina waa arrin aan habboonayn sidaas oo kale dumarka waxaa looga baahan yahay markay u baxayaan salaada ciidda ee khayrka iyo wanaagga ay ka qayb qaadanayaan inay iska ilaaliyaan macsiyada iyo mukhaalafada amarka ilaahi subxaana watacaala oo ay xidhaan xijaab iyo dhar waxa weeyaan asturo jidhkooda waa inay iska ilaaliyaan dharka khafiifkaa ee jidhkooda laga dhex arkaayo iyo dharka waxa weeyaan ku dhegan ee xubnahooda sifaynaya iyo dharka gaagaaban ee cawradooda waxa weeyaan aan wada asturahayn dadka muslimiinta ahina dumarkooda arrinka noocaasi waa inay kula dadaalaan oo ninku gabadhiisa uu kula dadaalo oo kuwa ay walaalaha yihiin uu amro oo kuwa uu dhalay waxa weeyaan uu taro ma aha farxaddu inay kelifto ilahay in la caasiyo farxaddu waa inay kelifto ilaahay subxaana watacaala in la adeeco oo loo hoggaansamo maalintaa ciidda waxaa sunna ah inta aan salaada loo bixin ka hor ciidul fitriga inuu qofku sii afuro si waxa weeyaan loo muujiyey in bishii ramadaan ay dhammaatay oo laga afuray weliba rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku afuri jiray timir ayaa uu ku afuri jiray laakiin ciidul adxaa iyada waxaa sunnaha qofku inaan waxba cunin ilaa uu kasoo noqonayo salaada ciida oo uu ku afurayo ama uu wax ka cunayo udxiyadiisa iyo wixii uu qashay ama wixii kale ilaahay subxana watacaala u fududeeyo anas ibnu malik wuxuu yihi kana rasuulu llah laa yaqduu yawma alfitri xataa yaakula tamaraat akhrajahu lbukhaari rasuulku wuxuu ahaa maalinta ciidulfitri midaan ka lihin ilaa waxa weeyaan uu sii cuno timir uu sii cuno timirta cunitaanka la cunayana xikmad baa ku jirta timirtu awooddii qofka ka baxday iyo waxa weeyaan dacful basarkii soomka qofku uu ku riday ayaa timirtu waxa weeyaan ay kasoo kabaysaa qofkii waxaa kaluu leeyahay ibnu xajar raximahullah timirtu waa shay macaan iimaankuna waa shay macaan tashaabuha ayaa markaa ka dhexeeya timirta iyo iimaanka iimaanka rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay macaan inuu leeyahay wahaakada tamru iyaduna macaan bay leedahay sidaa awgeed ayaa munaasabadaasi in iyada lagu afuro rasuulku uu sharciyey calayhi salaatu wasalaam ciid ladxa wuxuu ihi saxaabiga la idhaahdo burayda kana nabiyu laa yakruju ywma alfitri xataa yacam walaa yacmu ywma aladxa xataa yusali akhrajahu tirmidi wabnu maaja wagayruhuma wuxuu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam ciid lfitri muu bixi jirin ilaa wax sii cuno ciid ladxaana waxba muu cuni jirin ilaa uu soo tukado waxaa sunno ah in loo baxo garoon banaan oo salaada ciidda waxa weeya lagu tukado salaada ciidda maxalkeeda iyo meesha lagu tukanayaa maaha masaajida waa garoonada iyo banaanada wey abu saciid alkhudri wuxuu ihi radia allahu canhu kana rasuulu llahi yakruju ywma alfitri wa ywma aladxaa ila lmusalla akhrajahu lbukhaari wa muslim rasuulka ilaahay calayhi salaatu wasalaam maalinta ciid lfitri iyo ciid ladxa waxa uu u bixi jiray musalla waa meel banaan oo lagu tukan jiray sidaas ayaana fuqahada aimatu larbaca ama almadaahib larbaca ay yidhaahdeen ilaa aimada qaarkood oo yihi masaajidku hadduu waasic yahay in lagu tukadaa waa ay fiican tahay aimada qowlkaa yidhina aimo kale ayaa u jawaabay hadalkoodu inuu baatil yahayna caddeeyey waayo rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam masaajidkiisu waa masaajid salaada lagu tukadaa aada iyo aad ay u fadli badan tahay suurtagal maaha markaa fadliga noocaasiyo intuu iskaga tago inuu banaan cidlaa waxa weeyaan uu ku tukado muslimiintana fadligaa uu seejiyo oo banaan iyo garoon cidlaa waxa weeyaan uu saaro taasi waxay tusinaysaa in salaada ciidda in banaanka iyo garoonka lagu tukada ay ka fadli badan tahay in waxa weeyaan lagu tukado masaajidda waxaa lagu tukan karaa masaajidda haddii cudurdaar uu jiro cudurdaarkaasi wuxuu noqon karaa tusaalahaan hadduu rooddaayo masaajidda ayaa lagu tukan karaa sidaas oo kale haddii cabsi ay jirto oo cadow iyo col laga cadsanayo waa lagu tukan karaa markaana masaajida oo banaanka haddii loo baxo la baqanayo waxaa lamid ah haddii dabaylo darani ay dhacayaan oo dadku banaanka haddii ay tagaan aanay u adkaysanahayn ama qabow daran oo qaatil oo dilaa-i uu dhacayo markaana masaajidkooda dadku waa iskaga tukan karaa waxaa sunnaha meesha lagu tukanayo in lagu kallaho oo goor hore la tago waayo saxaabada rasuulku ridwaan ullahi calayhim waa kallihi jireen rasuulku wuxuu iman jiray garoonkaasi lagu tukanayo markay qoraxdu soo baxdo waktigaa markuu yimaadana wuxuu iman jiray iyadoo saxaabadii meeshaasi ay ku dhan yihiin oo ay sugayaan taasina waxay tusinaysaa inay goor hore tegi jireen ta kale waxaan loo baxaya waa khayr iyo cibaada iyo wanaag ilahay in loo dhawaado ayaa la doonaya subxaana watacaala taasina in loo degdego ayaa ilaahay subxaana watacaala addoomihiisa uu faray qofkuna mar kastoo goor hore uu tago waxa uu dhawaanayaa imaamkii dadka tukinayay ee u khudbadeynayay waxaanu gelayaa safafka hore taasina fadli dheeraada ayay leedahay hase ahaatee arrinka noocaasi waxa uu ku gaar yahay dadka ma'muumiinta ee la tukinayo imaamku isagu inuu soo kal lahaa sunno maaha imaamku waa inuu yimaado uun waktiga salaada loo kacayo waayo rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam sida abu saciid alkhudri uu ka sheegay marka garoonka uu yimaado markiiba salaada ayaa u bilaabi jiray waxuu ka horraysiin jiray ma jirto ragcateyn buu tukaday rasuulku calayhi salaatu wasalaam lam yusalli qablahuma walaa bacdahuma hortoodna aanu tukan dabadoodna waxa weeyaan aanu tukan marka taasi waxay tusinaysaa rasuulku inaanu garoonka sii fadhihi jirin ee dad soo fadhiya intuu u yimaado salaada markay gaadho un uu salaada u bilaabi jiray ta kale imaamka waa in isaga la sugo dadku ay sii sugaan ee ma aha inuu isagu dadkii meesha ku sugo salaada ciid iyo salaada jumcuhuna masaladan waa ka siman yihiin oo isku mid bay ka yihin sida jumcuhu jumcahaba imaamku usoo galo marka waktigii salaada ay gaadho ayaa ciidana ay noqonaysaa inuu yimaado garoonkaasi waktigii salaada marka ay gaadho waxaa sunna ah qofku garoonkaasi ciidda inuu u baxo isagoo lugeynaya haddii suurtagal ay tahay marka ay gaadho waxaa sunna ah qofku garoonkaasi ciidda inuu u baxo isagoo lugeynaya haddii suurtagal ay tahay saxaabada rasuulkana calayhi salaatu wasalaam sidaasi ayaa ay samayn jireen oo ka sugnaatay laakiin haddii garoonku qofka uu ka fog yahay oo lug aanu kaga gayoonahayn ama salaadii aanu ku gaadhi karin lug inuu markaasi gaadhi fuula ama wax lamida dhibaato ma laha ama hadduu yahay qofku qof tusaale ahaan xanuunsanayo socodku uu dhibaayo amaba se waxa weeyaan uu yahay qof gaboobay oo da-ah laakiin waxaa sunna oo saxaabada rasuulku ay sameeyeen ridwaanullahi calayhim in dadka dacafadee taagta daran cid masaajidka ku tukisa loo soo reebo dadka aan garoonka iyagoo aan tegi karahayn ee aan u lugeyn karahayn haddii garoonku waxa weeyaan uu ka fog yahay sida dadka gaboobay iyo dadka waxa weeyaan tusaale ahaan xubnahooda aan u dhamaystirnayn iyo dadka waxa weeyaan xanuunsanaya laakiin xanuun salaadii ay ka tukan karaan dadka noocaasiya waa in loogu reebo masaajidka cid ku tukisa haddii garoonku uu ka fog yahay oo aanay gaadhahayn dumarka waxaa waajib ku ah salaada ciidda inay ubaxaan sida horena aynu tilmaanay haddii arrinka noocaasiyo fitna aanay ka dhalanahayn wax mashaqo ahin aanay ku jirin mucatiya waxay tihi rasuulku wuxuuna amray inaanu saarro dumarka xataa kuwa aan waktiyada kale guryahooda ka bixin dumarka gashaantimaha iyo hablaha waxa weeyaan weli aan aan la guursan iyo kuwa xayd kale dhammaan inaanu saarro garoonka ciidda laysugu tago ayaa rasuulkuna faray bay tiri laakiin dumarka aan daahirka ahayni waa inay ka fogaadaan musallaha meesha lagu tukanayo meel gooniya waa inay fadhiistaan sababta meeshaa looga fogeynaya maaha macnaheedu in waxa weeyaan meeshu ay tahay masaajidka dumarka noocaasi aanay geli karin laakiin waxaa la rabaa dumarkii kale inay u waasiciyaan oo haddii dee meeshii lagu tukanayo koox noocaasi ay dhex fadhiistaan dadkii kale ayaa salaadii ay ka xanibayaan waa inay koono waxa weyan uga baxaan shaqada iyagoo ay qabanayaan waxay noqonaysaa inay ducada kala qayb ga baryada ilaahay la baryo iyo xuska ilaahay subxaana watacaala iyo takbiirta oo waxa weeyaan ay takbiirtaan sida dadka kaleba ay u takbiiranayaan sidaas oo kale carruurta yaryarna waa in la saaro iyadoo loo baahanya in la edbiyo lana kaantaroolo carruurta yaryar maha carruurta yaryar dadkii waaweynaa intay ka hadhaan inay garoonka u diraan carruurta yaryar cidda ka mas-uulka ah waa inay raacaan oo ay kaantaroolaan si aanay dadka cibaadada iyo salaada iyo khayrkii wanaagga aanay uga qasin ibnu cabbaas wuxuu tilmaamayaa radia allahu canhu sida bukhaari iyo kayrkiiba ay wariyeen isagoo ilmo aada u yara inuu ka qayb galay salaadii ciidda oo uu raacay rasuulka calayhi salaatu wasalaam sidaasi ayaana saxaabadu ay samayn jireen oo carruurtooda yaryar waa ay keeni jireen waxa weeyaan musallaha iyo meesha lagu tukanayo waxaa sunnaha maalintaasi rag iyo dumarba in la takbiirto oo ilaahay subxaana watacaala la weyneeyo takbiirtaasi inay takbiir jamaaciya noqoto wax dhibaataa kuma jirto oo hal mar waxa weeyaan sawdka laysla eg aathaar iyo axaadiis arrinka noocaasi laga fahmayaana waa soo aroortay waxaa ka mid ah axaadiistaasi xadiiska mucatiya waxaa ku soo aroortay inuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam dumarka marka la saarayo haastan kuwaan salaada tukanahayn isagoo shaqada ay qabanayaan tilmaamaya yukabirna maca takbiirihim muslimiinta ayaa takbiirtooda ay la qaadayaan sidaas oo kale cumar ibnu khataab radia allahu canhu isagoo ku jira taandhadiisa magaalada mina maalinta ciid ulabxa ayaa waxa uu samayn jiray inuu takbiirto dadka hareerihiisa maraya iyo kuwa meeshaa joogo dhamina ay takbiirtaan ilaa meesha mino la yidhaahdaaba ay gilgilato ay gariirto takbiir awgeed waxaana keeni kara uun gilgilashada iyo gariirka noocaasiya marka sawdku yahay sawd jamaaciya oo isku dhacay markaa sawdku inuu jamaaci noqdo halkan oo kale dhibaato male adilada kusoo aroortay waxa weeyaan awgeed takbiirtu waxay ka bilaabaysaa ciid ulfitri marka aynu ka hadlayno marka dadku ay kusii socdaan musallaha iyo meesha lagu tukanayo ay kusii kallahayaan ee guryahooda ay ka soo baxaan ayaa takbiirta ay bilaabayaan takbiirtaana waa la wadayaa ilaa waxa weeyaan imaamku uu soo baxayo salaadii ciidda loo kacayo marka imaamku uu soo baxo ayaa takbiirta la joojinaya takbiirtuna halkaasi ayay ku egtahay ku dhan tahay ciid ulfitri marka laga hadlaayo oo marka salaada ciidda laga soo baxo kadib takbiiri ma jirto masaajidana laga takbiiran maayo guryana laga takbiiran maayo aswaaq iyo suuqyana laga takbiiran maayo ciid ul adxaa waxaa takbiirtu ay ka bilaabmaysaa salaada subax maalinta carafo marka laga soo baxo waa maalinta sagaalaad ee bisha dilxija maalinta ciidda maalinta ka horeysa wey waanay soconaysaa takbiirtaasi maalintaasi iyo maalinta ciidda iyo saddexda maalmooda ka dambeeya la yidhahda ayaamu tashriiq maalinta koob iyo tobnaad iyo labiyo tobnaad iyo saddexiyo tobnaad wakti walbana waa la takbiiranaya salaadaha faralkaa dabadood in la takbiirtaana iyadu ay usii mudan tahay waanay usii awleysantahy iyadoo waktiyada kalena waxa weeyaan la takbiiranayo takbiirta rasuulka aleyhi salaatu wasalaam kamay soo aroorin ereyo gaaroo la odhanayo waxaa lagu takbiiranayaa lafdi kasta ama erey kastoo ay ku jirto ilaahay subxaana watacaala weyneyntiisu allahu akbar allahu akbar allahu akbar haddaad tidhaahdo sax bay noqonaysa allahu akbar kabiira allahu akbar waajal allahu akbar walilahi alxamd wagayru dalika min alalfaaf kii aad tidhaahdaaba waa kii kale wey ilahay weyneyntiisa ayuun baa loo jeeda sawdkana kor ayaa loo qaadaya takbiirtan laakiin waxaa muhiman baraarujinayaa salliga nabiga caleyhi salaatu wasalaam ee takbiirtan xagga dambe laga raaciyo isaga in kor loo qaadaa mashruuc maaha waayo adiladu waxay ku soo aroortun in takbiirta kor loo qaadayo in salligaa kor loo qaadaya may soo aroorin salliga nebiguna caleyhi salaatu wasalaam waa duco iyo baryo ilaahay subxaana watacaala rasuulka loo baryaayo ducadana waxaa asal u ah in hoos loo dhigo wax daliilo tusinaya in halkan kor loo qaadana ma jirto sidaas ayaa aimadu ay yidhaahdeen rasuulkeenu caleyhi salaatu wasalaam salaada ciidda horteed meeshaasi musalehee lagu tukanayo kumuu sunaysan jirin sida awgeed waxaa sharci ah marka qofku garoonkaa lagu tukanaya uu tago inaanu tukan uu iska fadhiisto sidaasuu rasuulku caleyhi salaatu wasalaam samayn jiray marka uu soo galo isagoo aan tukan salaad ciidda ka horeysa ayuubuu salaada ciidda bilaabi jirta rakcatayni buu tukaday bay dhahan saxaabadu lam yusalli qablahuma walaa bacdahuma hortoodna aanu tukan rasuulku dabadoodna aanu tukan ibnu cumar waa inagii tilmaamaynay markuu musallaha yimaado inuu iska fadhiisan jiray oo uu sugi jiray ilaa inta imaamku uu imanayo markaa salaada ciidu sunno ka horeysana ma leh oo meeshaa garoonkaa lagu tukanayo sunno ka dambaysana ma leh oo garoonkaa lagu tukanayo waxaad arkaysaa maan dadka muslimiinta iyadoo intaasoo jeer loo sheegay oo ay maqlayaan oo masaajida laga sheegayo oo garoonkii lagu tukanayo laga sheegayo laleeya waar ciiddu sunno ka horeysa male mid ka dambaysana male oo garoonkaa lagu tukanayo ayaa haddana ad arkaysaa iyagoo tukanaya ma adri waxa weeyaan maxay tahi sababtu dadku waxa ay caadaystaan haddii loo sheegay inaanu sharci ahayn miyaanay ka goy karin qofka muslimka waxaa loo baahan yahay marka loo sheego sunnada rasuulka caleyhi salaatu wasalaam inuu uhogaansamo oo aanu ka dhaga adeygin oo isagu siduu doonayo sida naftiisu ay jeceshahay aanu waxa weeyaan samaynin intaa qofku uu fadhiyo ee uu sugayo imaamka soo bixitaankiisa waa inuu ku mashquulo takbiirta iyo ilaahay subxaana watacaala xuskiisa xataa hadduu qofku qur-aan halkaa iskaga akristo waxay noqonaysaa mid sharciya wax dhibaato haba yaraatee ay leedahayna ma jirto salaada ciidu ma laha aadaan mana laha waxa weeyaan dhawaaq kaloo dadka la isugu yeedhayo mana laha iqaamo marka loo kacayo loo aqiimayo dadka waxa weeyaan lagu kicinayo ibnu cabaas iyo jaabir ibn cabdillahi waxay yidhahdeen lam lam yakun yu'adanu yawma alfitri walaa yawma aladxa muttafaqun caleyh lama adimi jirin oo lama aadaami jirin maalinta ciid uladxa iyo ciid ulfitr jaabirna wuxuu yihi laa aadaana lisalaati yawma alfitri xiina yakruj limaam wala bacda ma yakruj wala iqaamata wala nidaa wala shay la nidaa yawmaidin walaa iqaam rawahu muslim salaada ciidu ma laha buu yihi aadaan marka imaamku uu soo baxo horteed iyo dabadeed toona loo addimi maayo iqaamana ma laha marka loo kacayo dhawaaqana male walaa shay xataa dadka lama odhanayo salaada u kaca imaamku waa inuu idhaahdo istaw sufuufta hagaajis iyaga ayaa ukici dooneen asalaatu jaamica in la yidhahdana sharci maaha oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam ma aanu samaynin arrinka noocaasi salaada ayaa lagu bilaabaya laga horaysiinaya khudbadda wuxuu leeyay ibnu cabbaas shahidtu lciida maca rasuuli illahi wa abi bakr wa cumara wa cusmaana fakulluhum kanuu yusalluuna qabla alkhudba akhrajahu albukhaari wa muslim waxaan ka qayb galay bu uhi salaadii ciidda rasuulkan kala qayb galay iyo abubakar iyo cumar iyo cusmaan dhammaantood waxa ay tukan jireen buu yihi khudbadda waxa weeyaan horteen khudbadda ayaa dambaysa abu saciidna wuxuu ihi fa awalu shayin yabda bihi salaa shayga u horeeya rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku bilaabi jiray wuxuu ahaa salaada ayaa uu ku bilaabi jiray imaamka dadka tukanaya waxaa loo baahanya inuu maalintaa sutro samaysto sutra shay waxa weeyaan isa hordhigo oo xaggiisa uu u tukado oo ka ilaaliyo dadka iyo xoolaha iyo waxyaabaha horumaraya inuu banaan cidlaa isaga tukado maaha ibnu cumar wuxuu yihi ana rasuula allahi kana ida kharaja ywma alciid amara bilxirba fatuubacu bayna yadayhi fayusallii ilayha wannaasu waraa'ah rawahu bukhaari rasuulku calayhi salaatu wasalaam maalinta ciidda markuu baxo waxa uu fari jiray in halkaa hortiisa lagu taago eebo ama waran oo xaggiisa uu tukado dadkuna isaga aya ay ku daba tukanayeen markaa sutrada in la ilaaliyo wey waa shay waajiba in laga tagaana waxa weeyaan ma banaana dadka markaa dadka tukinaya ee aimada ahi waa inay sutro samaystaan sunnada noocaasina waa in la nooleeyo oo dadka aad mooda iminka inay iskaga tegeen xataa marka masaajidka lagu tukanayo saxaabada rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxay u kala dheerayn jireen tiirarka masaajidka si ay sutra u samaystaan maanta waxaa arkaysa iyadooyin fara badan la sheegay oo dadka muslimiinta ahi biduuni sutratin ay iska tukanayaan oo meel banaano hortooda ay iskaga tukanayaan haddaad bilaa sutro tukato waxaad halis u tahay inuu shaydaanku salaadaada jaro sidaas oo kale in lagu hormaro oo dad aad dambaajisid oo horumarista ay ku hormareen aad ku dambaajisid adiguna aad ku dambaabtid ayay halis u tahay markaa sutrada waa in lagu dadaalo salaada ciidda waa laba ragcadood hay-adeeda iyo qaabkeedu wuxuu la mid yahay salaadahan kale mashhuurka aynu tukanayno waxaa u daliilay xadiisu cabdillahi bni cabbaas aladi akhrajahu albukhaari wa muslim wuxuu yihi kharaja rasuulu llahi yawma adxa aw fitrin fasallaa rakcatayn rasuulku wuxuu baxay maalin ciidu fitrin ama ciidu adxaaya dabeetana wuxuu tukaday rasuulku laba ragcadood laa aktar walaa aqal waxaa marka ciidaha salaadaha kale ay kaga duwan tahay salaat lciid waxa ay leedahay takbiirado takbiir dheeraada ayay leedahay marka qofku uu la yimaado takbiir lixraam oo ah takbiirta lagu galo salaada allahu akbar salaada ciidda marka la gelayo salaadaha kale marka la gelayo takbiirta rasuulku caleyhi salaatu wasalaam waxba kama horreysiin jirin usalli fard iyo usalli sunna iyo adaan iyo qadaan iyo imaaman iyo ma'muuman iyo mutawajihan ila lqibla iyo hadalladaasoo dhan rasuulku ma odhan jirin saxaabaduna may odhan jirin a'imadii fuqahada ah ee ka dambeeyena may odhan jirin waa bidaca iyo muxdathaadka ummadihii ka dambeeya ay la soo darriyeen in qofka muslimkii markaa uu ka dawoobo weya mar haddaad ku qanacsantay rasuulku inaan odhan jirin maxaa kuu kalifaya mana jirto ninku odhanayo bidcoole kasta ahaada rasuulka ayaa odhan jiray waa la isla qirsaya rasuulku inaan odhan jirin rasuulku ma odhan jirin soo maha khalaas adiguna ha odhan ila waa cibaada waxani maaha shaqa adduunya aad qabsanaysid maahe waa cibaada rasuulka ka dayo caleyhi salaatu wasalaam salaadii ciidda waxaa lagu gelaya markaa takbiirat lixraam allahu akbar baa lagu gelaya marka qofku uu takbiirto ama imaam ha noqdo ama ma'muum wuxuu akrinayaa ducaau listiftaax ducada lagu furfurto waxa weeyaan salaada ayaa u akrinaya ducada salaada ciidda lagu furfuranayaana waxay la mid tahay un ducooyinkan salaadaha kale waxa weya lagu furfurto markuu istiftaaxa la yimaado waxa uu la imanayaa takbiir zaa'ida oo salaadaha kale aanay lahayn ragcadda hore wuxuu takbiiranayaa toddoba takbiirood oo aanay ku jirin takbiiratu lixraam marka ragcadda hore marka takbiiratu lixraam uu la yimaado ee ducaa listiftaax uu akriyo toddoba jeer ayuu allahu akbar odhanaya ta hore ha ku tirina iska ilaali sabca takbiiraat ragacadda labaadna wuxuu la imanayaa shan takbiirood oo aanay ku jirin takbiirta lagaga soo kacaayo sujuudda rabbika lacla ragacada dambena lagu akriyo suura suurat lghaashiya hal ataaka xadiisu lghaashiya waxaa kaloo lagu akrin karaa ragcadda hore suuratu qaaf ragcadda labaadna waxaa lagu akrin karaa suuratu waxa weeyaan suuratu iqtarib labadaasi suuradood waxa weeyaan ayaa labada hore lagu bedeli karaa kuwii aad ku akridaaba waa isla mid qira'adana kor buu imaamku u qaadaya oo salaada ciiddu waa salaatun jahriya oo qira'ada kor loo qaadayo takbiiraadkan aynu tilmaannay waa la xidhiidhinaya wax dikri oo haba yaraatee loo dhaxaysiinaya ma jiro allahu akbar takbiirat lixraamkii marka qofku yidhaahdo ee uu la yimaado tacawudkii oo istiftaaxi uu la yimaado ducadii salaada lagu furfuranayey takbiiraha toddobada waayo rasuulka caleyhi salaatu wasalaam kamay ansixin oo kamay sugnaanin in takbiiraha dikri loo dhaxaysiiya saxaabadana ridwaan ullahi calayhim kamay sugnaanin ibnu mascuud baa loo nisbeeyey isagana kamay ansixin lam tas- lam yasix canhu sida awgeed waa inaan wax dikriya loo dhaxaysin takbiirahaasi suuratuliqtarib labadaasi suuradood waxa weeyaan ayaa labada hore lagu bedeli karaa kuwii aad ku akridaaba waa isla mid qira'adana kor buu imaamku u qaadaya oo salaada ciiddu waa salaatun jahriya oo qira'ada kor loo qaadayo takbiiraadkan aynu tilmaannay waa la xidhiidhinaya wax dikri oo haba yaraatee loo dhaxaysiinaya ma jiro allahu akbar takbiirat lixraamkii marka qofku yidhaahdo ee uu la yimaado tacawudkii oo istiftaaxi uu la yimaado ducadii salaada lagu furfuranayey takbiiraha toddobada waayo rasuulka caleyhi salaatu wasalaam kamay ansixin oo kamay sugnaanin in takbiiraha dikri loo dhaxaysiiya saxaabadana ridwaan ullahi calayhim kamay sugnaanin ibnu mascuud baa loo nisbeeyey isagana kamay ansixin lam tas- lam yasix canhu sida awgeed waa inaan wax dikriya loo dhaxaysin takbiirahaasi in la xidhiidhiyo haddii qofka maamuumka ah ee isagu salaada imaam ku daba tukanaya takbiirahani ay dhaafaan oo uu soo gaadho ragcaddii hore oo imaamkii toddobadii takbiirood ba u dhameeyey oo qiraa'adii uu ku jiro ama qaarkood ay dhaafaan oo isagoo afar yidhi oo saddex ay u harsan yihiin uu ka soo gaadho imaamka ayuun buu raacaya uu ku dayanaya halkaasi uu imaamku maraya ayuunbuu kala qabsanaya takbiir haba yaraate oo uu soo celinayaana ma jirto marka imaamku salaadii uu dhamayo wuu la dhamaynaya sidaas ayaa takbiirahaasi ay kaga dhacayaan haddii qofku uu ka shakiyo takbiiraha tiradoodii oo uu ka shakiyo talow ragcaddii hore talow ma toddobaan marayaa waan dhameeyey mise waa lix mise waa shan waxa uu ka soo qaadayaa in uu yidhi inta uu hubo tusaalahaan wuxuu isku hayaa ma shan baa mise waa lix inuu shan yidhi buu kasoo qaadaya labadii kale ku daray inta uu hubo inuu yidhi u kasoo qaadayaa intii kalena inu inuu harsan ayaa uu kasoo qaadaya uu la imanaya qofku haddii waxa weyaan aanu maqlahayn takbiirtii imaamka oo uu ka fog yahay imaamka dadka tukinaya isagu takbiirtii waa la imanaya oo ka tegi maayo oo takbiirtani kuma gaaraha imaamka ee waa takbiir ay salaadu iska leedahay sida salaadahan kaleba waxa weyaan takbiir ay u leeyihiin hadduu qofku imaamkii kusoo gaadho tashahudka atixiyaadka waa ula atixiyaadsanaya atixiyaadka ayuu salaadii kala bilaabaya marka imaamku salaadiisa uu ka baxana waa kacayaa salaadii ciidda oo dhamaystiranaya sideedii uu tukanaya oo ragcadda hore ay leedahay toddoba takbiirood ta dambana waxa weeyaan ay leedahay shan takbiirood waxaa sunnaha inuu imaamku u khudbadeeyo dadka isagoo taagan wax min barana in la geeyo maaha makaankaasi ciidda lagu tukanayo rasuulku caleyhi salaatu wasalaam mimbarka ma u saari jirin ilaa inay xaaja keensato mooyaane hadday dadku aada u fara badan yihiin mikrofon dadkii lagu gaadhsiiye hadalkana aanu jirin imaamka khudbadaynayaa meel falo oo dadka sawdka uu ka gaadhsiin karo ay ka arkayaan inuu u baxaa wax dhibaato ay leedahay ma jirto salaada ciidda waxaa lagu furfurayaa khudbadda ciiddaan ujeeda cafwan waxaa lagu furfurayaa bilxamd mahadinta ilaah ina alxamda lilah naxmaduhu wanastaciin wanastakfiru khudbadaha kale ilahay mahadintiisa ayaa lagu furfuraa tanina waa la mid waayo rasuulku caleyhi salaatu wasalaam waxaa soo aroortay axaadiista khudbadoo dhan baynu ku furfuri jiray bilxamdu lilah ilahay mahadintiisa khudbadda ciidda in lagu furfuraayo takbiir oo imaamku markuu soo istaago uu odhanaayo sagaal jeer ama toddoba jeer ama wax keer ama wax ka badan allahu akbar allahu akbar allahu akbar rasuulkana kamay sugnaan saxaabadana kamay sugnaan lam yahbut marfuucan walaa mawquuf iyadoo rasuulka caleyhi salaatu wasalaam loo tiirinayana may sugnaan iyadoo arrintaas saxaabada laga soo warinayana may sugnaan idan sunnana maha sharcina maha waana mukhaalafa lisunati nabiy caleyhi salaatu wasalaam in khudbada ciidda lagu furfuro takbiir waa in lagu furfuro bilxamd sida rasuulku caleyhi salaatu wasalaam uu samayn jiray sidaas ayay yidhahdeen aimada muxaqiqiintii sida shaykhu lislaam iyo ibnu lqayim iyo alimaam shawkani raximah llah fi sayl ljaraar iyo gayruhum qofku hadduu kasoo qayb galo salaadaasi ciidda waa inuu dhegaysto khudbadda intaa khudbaddu ay socotana yalzamuhu linsaaf waxa waajib ku ah qofki inuu aamuso oo xagga aamuska waxay kala mid tahay khudbadda ciiddu khudbadda waxa weeyaan jumca dad baa arkaysa waxa weeyaan iska sheekeynaya ama iska hadlaaya iyadoo khudbaddii ciiddu ay socoto mar hadduu qofku fadhiyo meeshii laga khudbadaynayo uu joogo waa inuu dhegaysto dadkuna khudbadda ciidda waa inay dhegaystaan oo aanay ka dareerin ilaa inay tahay mooyaane khudbadaasi mid munkar iyo xumaan koobsanay tusaalahaan waxaa jira dad madaxa oo siyaasiyiina oo siyaasadooda uga faa'iidaysta khudbadda ciidda caalamulislaami aad bay ugu fara badan yihin oo asiyaasa shaytaaniya iyo akaadiib ka akriya waxa weeyaan khudbadaasi ciidda uga faa'iidaysta kuwaasoo kale in la dhegaysto maaha waa in looga dareero iyo dhagaha kaa wasakayn sidaas oo kale hadduu yahay qofkan khudbadaynaya mid bidca daldalaaya iyo shirki oo mukhaalafatu sunati nabiy caleyhi salaatu wasalaam ku sifaysan isagana dhagahaaga haw furina iskaga dareera oo ha dhegaysanina waxa weeyaan khudbadii khudbadda ciidda waxaa loogu talagalay inay noqoto mawcida waano ummadda lagu waaninay oo ilaahay lagu xusuusinayo mawdka iyo aakhiro oo qalbigooda lagu jilcinayo sidaas oo kale waxa weeyaan dadka loogu sheegaayo maalintaas oo kale waxyaabaha la gudboon inay sameeyaan arrimaha caamka ee muslimiinta in lagaga hadlaa dhibaato ma laha arrimaha caamka arrimaha guud iyo danta guud ee muslimiinta oo rasuulka caleyhi salaatu wasalaam haddii waxa weeyaan ciidan uu dirayo halkaasi ayaa uu ka diri jiray rasuulka caleyhi salaatu wasalaam haddii waxa weeyaan ciidan ilaalaa dirayo halkaasi ayaa uu ka qaybin jiray marka dadka madaxdii inay khudbadda ciidda kaga hadlaan danta ummadda wax ku saabsan taasi dhibaato ma laha rasuulka aleyh salaatu wasalaam uu samayn jiray waxaa mustaxaba qofku marka uu ka soo noqdo salaada ciidda wadadii uu maray mid aan ahayn inuu ka soo noqdo wuxuu leeyahy jaabir ibn cabdillahi kana nabiyu ida kana yawma ciidin khalafa ariiq rawahu lbukhaari rasuulku waxa uu ahaa maalin ciida marka ay tahay wadada ayaa uu bedeli jiray oo marka hore wadda ayaa uu sii mari jiray marka dambena mid kale ayaa uu kasoo noqon jiray waa arrin ay tahay in la nooleeyo oo waxa weeyaan lagu dadaalo xikmadda ku jirtana inagu waxaynu ka garanaynaa kudayashada nebigeena caleyhi salaatu wasalaam taasi ayaana wanaag inoogu filan inaynu arrintaa ku dhaqanno inagoo nebigeena caleyhi salaatu wasalaam ku dayanayna waxaa iska banaan maalintaasi oo iska mubaaxa dadka muslimiinta ahi inay istahniyadeeyaan oo ay isku tahniyadeeyaan hadal kasta oo tusinaaya inay isu hambalyeynayaan ciidan iyo khayrkan iyo wanaaggan iyo farxadda sa saxaabada qaarkood ka sugnaatay inay odhan jireen taqabal allahu mina wa minkum ilaahay annaga iyo idinkaba haynaga aqbalo ciiddii ramadaan ramadaankii iyo soomkii ka horreeyey hadday ciidul adxa tahay maalmo khayr badan baa ka horeeya xajkii baa ka horeeya binisbati lilxujaaj ciidun mubaarak in la yidhaahdo dhibaato ma laha tan ayuun bay lamid tahay in la yidhaahdo waxa weeyaan ilaahay subxaana watacaala ciidda inagoo amni iyo iimaan haysana haynoo soo celiyo oo ayna soo gaadho sanadka dambe almihim wafdi kasta iyo erey kasta oo hambalya ay ka muuqato waa la samayn karaa cibaadana maaha hambalyada noocaasi ee waa shay iska caada hadday kulmaan maalin jumca iyo maalin ciida qofku hadduu tukado salaadii ciida jumcihii waa uu ka dhacaya zayd ibn arqam wuxuu yihi salla nabiyu calayhi salaatu wasalaam alciid uma rakasa fi ljumca faqala man shaa an yusaliya falyusali akraja abu daawud bnu maaja rasuulku maalin jumca ayuu tukayay salaadii ciidda dabeeto dadku waxa u rugseeyey kasoo qeybgalka salaadii jumca wuxuu ihi ninkii doonaya jumca inuu tukado ha tukado ninkii doonaya inuu iska daayo inaa iska daayo laakin dee duhur buu tukanaya maalintaa salaad la-aan joogi maayo oo sida raajixii xaqee sawaabkaa salaad duhur ayaa qofku uu tukanayay hadduu salaadii jumca aanu tegin hase ahaatee dadka khutabada ee aimada dadka tukiya iyagu waa in ay salaadii jumcaha oogaan si salaada jumcaha ay uga soo qayb galaan dadka aan ciidda tukan iyo ciddii doonaysa inay jumcaha iyo ciiddaba isku darsato abu hurayra radia allahu canhu wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu ciiddii tukaday wuxuu yihi qad ijtamaca fii yawmikum hada ciidaan maalintiina waxaa kulmay laba ciidood ciiddii jumcaha iyo ciiddii kale faman shaa ajzaahu min aljumca qofka doona ciiddaa u tukaday waa ay ka gudaysaa salaadii jumcaha wa inaa mujamicuun annagu se jimcihiina waanu tukanay rasuulku wuxu alayhi salaatu wasalaam imaamkii dadkii khatiibkoodii isagu markaa muu ka tegin salaadii jumcaha marka salaadii jumcaha lama cadilin maalinta oo masaajida kamay dhicin khudbad la-aan iyo jumcad la-aan waa in jimcihiina la oogay ciiddana waa la oogay laakiin dadkii ruksa ayay haystaan ciidda tukaday inay jumco tukadaan iyo inay iska daayaan laakiin ugu yaraan cid salaada waxa weeyaan jumcuhu ay ku guntamaysaa waa inay ka qayb galaan jumcihi uma haddaynu imaamku keliyii mimbarka soo istaagayo oo masaajidka inuu khudbadaynayo ilaa imaamu axmed raximahullah uu yihi waajib bay ku tahay dadka muslimiinta qaarkood inay tagaan waxa weeyaan salaada jumcaha maalintaasi oo ogisteeda ay ka qayb qaataan wax dhibaato ma laha maalintaasi in lagu ciyaaro ciyaaraha mubaaxa gaar ahaan ciyaaraha uu ku jiro tababarka loo tababaranayo jihaad gaalada iyo cadowga ilahay lala dagaalamayo sida bukhaari iyo muslim ba ay wariyeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu arkay nimankii xabashida ah ee madiina jooga oo masaajidkii ku ciyaaraya waxay ku ciyaarayeen markaa eebooyinkoodii iyo warmahoodii waa ay isu shiish dhiganayeen waa way way doogtamayeen markaa dad ayaa ku inkirooday oo masaajidkii baad ku ciyaaraysa rasuulku wuxu alayhi salaatu wasalaam waar iska daaya xabashidu ciyaarta ayay jecel yihiin ciyaarta daawashadeediina rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa uu ka qayb galay laakin de maxaa ahayd waa ciyaar ay ku jirto tababarasho lagu tababaranayo hubkii wadamada waxa weyaan islaamka iyo carabta waxaa la sameeya maalintaasoo kale la soo bandhigaa dad ayaaba kireeya qoryo waxa weeyaan iska sanaaciya oo qori xabadi ka dhacaysa aan ahayn wax yar baa ka dhacaaya oo dee cidaan waxba yeelay halkaasaa karton yar la soo suraya qof wala soo maraa shilinkiisa ayuu dhiibaya dabeetana wuxuu eegayaa bal sida shiishkiisu yahay inuu yahay qof shiish wanaagsan inuu yahay qof cirka waxa weeyaan ka ogadinaya marka taasoo kale ayaa fiican in la sameeyo oo dadka baacimushtarka ay keenaan ciyaaraha noocaasi saas oo kale in la baratabo musaabaqa la sameeyo oo la isu orod dhigto waar in iska caadiya iyaduna in waxa weeyaan gabayo maalintaa la tiriyo dumarka ay iska buraan buraan durbaankoodana ay garaacdaan dhibaato ma laha durbaanka inay garaacdaan laakiin dufka oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam dumarka u baneeyey munaasabaad horena waa baraarujiye maaha kan ay garaacdaan islaamaha iyo qolooyinkan waxa weyaan islaamaha ku dayday ilah baan durbaanka ugu dhawaanayna kaa fadli baa la yidhaahdaayo muusi buu la xukun yahay xagga xaaraamtinimada dufka waxaa la yidhaahdaa xalaasha maalinta ciidda iyo arooska iyo maalinta dumarku u yimaado salaam qof ay jecel yihiin oo kale maalmaha dumarka waxa u banaan inay duf garaacdaan laakin maxaa duf la yidhaha makan iminka wadankana laga yaqaano ee la garaaco ee durbaanka loo yaqaan maayo dufka waxa la yidhaha bahal ka furan labada dhinac maftuux min aljihatayn sawdka uu bixinaya marka waa sawd iska caadiya waa daasad la garaacayo kalow laakiin kan labada dhinacba ka xidhan fadli baa la yidhaahdaa nahyi baana kusoo arooray garaacitaankiisa sawdku kani bixinayana waa sawdkii muusig oo kale ayuu bixinaya isaga waa mamnuuc rag iyo dumarba waxa waa in laga fogaado marka horeba raggu shaqo kuma laha ee dumarka ayuun baa loo ibaaxeeya dumarkuna ka noocaasi waa in iska ilaaliyaan sidaas oo kale ciyaaraha maalinta aan banaaneen waxaa kamid a waxa la yidhaahdo khamaarka oo ad arkaysa waxa weeyaan suuqyada oo ragga qaarkood ay wadheen mara yar intay gogladaan dadki halka ay lacagta kaga guranayaan ama turab ha lagu khamaarayo ama ha lagu khamaarayo waxa weeyaan shilin cirka loo tuurayo durya daabac ama ha lagu khamaarayo waxa weeyaan qofkii oo indhaha laga xidho dabeeto intaa u loo dhiibo la yidhaahdo haddaad daasadaa la heshana adiga ayaada haddii kalena waa lagaa qaadaya ama ha noqoto intaa la sameeyo tusaale ahaan shay wareegaya ashiyaa inta lagu wareejiyo in la shaygaa la yidhaha qofka wareeji oo lacag intaa leegna dhig shaygaasi markaa halka uu istaago shayga ku beegan baad qaadanaysa hadduu kugu beegmo xabad maangaa hadduu kugu beegmo waxa weeyaan xabad fayna hadduu kugu beegmo xabad no wax noocaasi waxaa khamaar baa la yidhahdaa waana shay mamnuuca oo diintu aanay ogolayn rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam iska dhaaf qofka sameeye wuxuu yidhi man qaala liakhiihi tacaal uqaamirka falyatasadaq bishay qofka walaalkii ku idhaahdo waa kaalay kula khamaare wuu dambaabe ha sadaqadayso sadaqo dembiga noocaasiya ka maydha waana cunitaan xoolihii dadka lagu cunayo bilbaadil xoolaan maxaa la weydaarsaday qofkii indhaha laga xidho bur baa loo dhiiba waxa yidhi daasadaa ku dhuf wuu la waayay xoolihiisi iyo lacagtiisa waa la qaatay maxaa loo loo weydaariyey waa xoolihiisi oo baatil lagu cunay yaakuluuna amwaal annaas bilbaatil in meelaha lagu samaynayo xataa lagu soo ururo la daawado maaha waayo waa munkar haddaad soo aag marto waxaad tiraa war walaalay waxan waa xaaraan iska daaya oo shaqo xalaala iyo riska wanaagsan raadsada hadday kaa yeelaan alxamdulilah hadday diidaanna waajibkaagii gudato iska dhaaf adigu ha daawani waana munkar dadka lagaga hor istaagayo salaadii iyo khayrkiiyo cibaadadii waxaad arkaysaa dad salaadiiba iyadoo lagu sii socdo weli aan la soo gudan meelaha dhigtay oo dadka qaarkoodna ay ku urursan yihiin marka arrinka noocaasi isagana waa in laga digtoonaado dhibaatana lahaa inay farabataan musallayaasha salaada ciidda lagu tukanaya haddii arrinka noocaasi xaaja ay keento xaajada waxay noqon kartaa dadkii oo farabato musallo quri uu qaadi waayo in mid labaad loo sameeya dhibaato ma leh ama magaaladii oo weynaatay oo xaafadihi ay kala fogaadeen xaafadba inay musallo yeelato dhibaata ma laha laakiin ma aha in musallayaasha ciidda la farabadiyo min ajli alahwaai wataxazub walcasabiya almadhabiy inay qolo waliba tidhaahdo xisbi kasta iyo jamaaco kasta iyo urur kasta iyo madhab kastaaba musalle noo gooniya baanu samaysanayna oo dadka aanu ka tashkiilino oonu madhabkeeda wagaga baaqno waa mid baatila weeye waxaa loo baahan yahay in lagu dadaalo ummadda jamcinteeda cala alxaqi wasawaab lagu jamcinayo waxaana mashruuca ahlusunna ee alminsayid salaadu inay banaan tahay in lagu tukado khalfa albari waalfaajir ka xun iyo ka wanaagsanba oo lagu daba tukanayo haddii kaa xun si wanaagsan meesha lagaga kaxayn karo oo cid wanaagsan lagu bedeli karo waa in lagu bedelo haddaan lagu bedeli karahayn oo isagu meesha uu haystana waa lagu daba tukanaya ee maaha in musallo kale laga garab samaynayo oo jamcii meesha ku tukanaya deeta la kala jabinayo oo laba kooxood waxa weeyaan laga dhigayo marka arrinka noocaasi waa in laga digtoonaado waxaa maalintaasi ciidda xaaraana oo aan banaanayn in waxa weeyaan la soomo naha rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam can soomi yawmi alciid soomkaasi magacu doonayo ha lahaado ama qalla ha loo niyoodo ama nadar ha loo niyoodo ama soom sunna ha